sida la og yahayba toddoba iyo tobankii novembar labada kun iyo afar iyo tobankii bay ahayd markii madaxweyne shariif xasan sheekh qaadan loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoo dabcan sidaan ognahayba ay kasoo wareegtay muddo afar sano ah toddoba iyo tobanka bisha novembarna la rajeynaya ilaahay iidankii inay doorasha ka dhacdo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana magaalada baydhabo warar baa jira oo sheegaya ku aadan in madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo ka mid ah musharaxiintii mar kale xilkan isku soo taagayay in uu doorashadan doonayo inuu ka haro uusan ka qayb gelin arrintaas maxay nooga sheegi karaysaa jamaalow dee madaxweynuhu weli mandate buu haystaayo maalmaha oga dhiman xilligii afarta sano ahayd oo mandate-ka la siiyey aniguna waxaan kamid ahay dee golihiisa wasiirada wasiirkiisa warfaafintana waan ahay oo ilaa hadda madaxweynuhu wax warqada ama qoraala ama hadala oo si toosa oga soo baxay uu la wadaaga golihiisa wasiirada ama saxaafadda midna ma laha laakiinse dee dareenka jira qaarkii uu keeni karayaa in dadku ay yaro welwalaan oo yidhaahdaan sidee wax u jiraan kadib markii ay saaka arkayn in musharaxiinta qaarkoodna ay shahaadooyinkoodii qaateen oo ay diyaargaroobayaan ay doorashadaisu diyaarinayaan iyadoo madaxweynaha koonfur galbeedna ilaa hadda uusan shahaadada qaadanin marka dareenka dalka wuu tilmaami karayaa sida ay wahayiin hase yeeshee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya intaan ognahay ilaa haatan meeluu saxaafadda kula hadlay ama qoraal ahaan ama welihiisa wasiirada uu kala hadlay inuu isaga tanaasulay ka qaybgalka doorashada midna ma hayno jamaalow adigu sidaad sheegtay golihii wasiirada ee madaxweynaha la shaqaynaya aad ka mid tahay sida dad badan ay la socdaan dabcan laakiin ma jirta dareenka ku aadan in madaxweynuhu ruuxiisa markaad la sheekaysataan ama aad la kulantaan inuu doonayo inuu ka haro kolley dareenkan waxbaa keenay jamaalow saad og tahay baa gelinkii hore ee maanta magaalada baydhabo waxaa ka hadlay musharaxiin jiro saddex qofa oo iyana tilmaamay guud ahaanba sida ay wax u socdaan inaanay ahayn si lagu qanci karayo kastoo dee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ahna musharaxa koonfur galbeed hadda dhinaca doorashada uusan carabaabin in isaga uu dareenkaas qabo hase yeeshee dadku waxay dareemayaan guud ahaanba doorashadani saameynta ay leedahay iyo sida ay wax u dhacayaan waad og tahay oo waxaa deegaanka ka maqan xildhibaano reer koonfur galbeed soomaaliya oo magaalada muqdisho ku maqan oo ilaa muddaba meesha joogay dareenka dadka marka markaad xildhibaanadaas maqan eegtid iyo dadka musharaxiinta saaka gelinkii hore magaalada baydhabo ka hadlay iyo madaxweynihii koonfur galbeed soomaaliya ilaa haatan aan hadlin maalmihii lasoo dhaafay oo iyagana ay ka warsugayaan sida guud ahaan uu hadli doono intaasoo dhanba marka laysu geeyo dadku waxay dareemayaan sida ay wax u jiraan waa tahay marka sidee baad adinku u aragtaan ka koonfur galbeed ahaan in xildhibaanadii maamulka ee doorashada la filayey lana rajaynayo inay doortaan madaxweynaha cusub maamulku hogaamin doono sanadaha soo socda in magaalada baydhabo inta ay ka tagaan xamar muddo ay joogaan halkaasna ay wadahadallo kula yeesheen madaxda kala gedisan ee dowladda maamulka baarlamaanka soomaaliya dareen noocee buu idinku abuuri karaa arrintaas xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dabcan dee haddii xaaladdu ay degan tahay oo aan xilli doorasho lagu jirin inay magaalada muqdisho ama seminaara u tagaan ama madaxda qaranka ay la kulmaan iyagoo dee guud ahaanba waxa ay ka hadlayaan arrimaha koonfur galbeed horumarinteeda iyo amnigeeda iyo siyaasadeedaba ah oo wanaagsanaan lahayd laakiin waxaad umareysaa jamaalow xilliga hadda lagu soo aadiyey iyadoo doorashadii iyo ololihii kambeinkii lagu jiro inay xildhibaanadu inta ka tagaan magaalada baydhabo ay tagaan xamar maalmano ku maqnaadoon oo dib usoo laabanin iyadoo la rajeynayo maalmaha soo socdaay in musharaxiintu ay hor tagaan golaha baarlamaanka dabadeetana khudbadihii loogu talagalay halkaa ka jeediyaan inay halkaa ku maqnaadaan guud ahaanba dee waxay tilmaamaysaa dareen cabsigelina oo reer koonfur galbeed soomaaliya ay qabaan sida ay wax u socdaan laakiin waxaan isleeyahay mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waa dad dareemi karo waxaa dalkan maslaxadiisa guud ahaan iyo gaar ahaanba ay ku jirto waxaana rajeynayna in maalmaha soo socdaay ay kusoo laaban doonaan magaalada baydhabo doorashadii iyo barnaamijkii iyaga loo igmaday ee halkaa uga daadihiyaan arrintaa darteed ayay dadka qaar waxay leeyihiin waa sababta keenaysa kuna kallifaysa shariif xasan inuu ka haro doorashada bal ka waran shaki kuma jiro dee madaxweynuhu wuxuu ahaa hogaamiyihii afarta sano soo gaarsiiyey amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda gobollada koonfur galbeed soomaaliya oo afar sano ka hore siday ahaayeen la ogyahay ha yeeshee maantana soo gaarsiiyey in doorasho la tamaniyo doorashona ay halkan ka dhacdo baarlamaan lasoo xuro halkan la isugu keeno maanta madaxweynaha saad og tahayba jamaalow afar iyo tobankii novembar waxaa soo toddoba iyo tobankii novembar labada kun iyo afar iyo tobankii waxaa soo doortay ergo ay iska soo aruuriyeen beelaha saddexda gobol dego madaxweynuhu maanta wuxuu soo gaarsiiyey qeel golo baarlamaan uu ka jiro oo golahaasuna ay madaxweynaha kan xiga ay dooran karayaan marka madaxweynuhu xaq buu leeyahay haddii uu u gortooday soomaaliyeed hadduu yidhaahdo anigu afar sanaan dalkan soo hogaaminaya aan jaanis iyo dadka kalena dee waa in carabkiisa ama oraahdiisa laga maqlaa haddii uu yidhaahdo dulduleel iyo waxbaan dareemayaayo aniga suuragal ilama aha inaan waktigan duruuf kastaba ha ahaatee aan tartamaana dee madaxweynuhu xaq uu leeyahay waxaan isleeyahay marka aan fursad siino madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya qodobada aan su-aalaysa qaarkood isagaan u daynaya isagaa ka jawaabi doona waayahay adigu laakiin ilaa hadda madaxweynuhu si toosa bulshadana olama hadlin inuu ka tanaasulay raadintii kursigii madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya dareenka dadkuna waa wax meesha ku jiro la qaadan karayo qaar adigu kolley wasiirka warfaafinta maamulkiisa ayaa tahay dabcan maamulkana waad u hadli kartaa dadka su-aalaha isweydiinayaanna waan jecelahay inaan ku weydiiyo si ay jawaab waafiya uga helaan arrintan waxyaabaha kale laisla dhex marayo waxaa ka mid ah in madaxweynuhu wadaxaajood kula jiro hadda dowladda dhexe oo ku aadan inuusan isaga soo sharaxi doonin laakiin wixii meesha ka dambeeya wixii lasii ambaqaadi lahayo musharax ay dowladdu wadato ama musharax la taageero waxyaaba noocaas oo kale ah ma jirtaa jamaalow anigu intaan ogahay madaxweynuhu go-aankiisu inuu tartamo iyo inuusan tartamin wuxuu waxay ka go'daa dadka reer koonfur galbeed soomaaliya iyagaa xaqula inay madaxweyne ay door rabaanna doortaan ka rabana ay keensadaan ciddaan u arkaan cid ay u arkaan inaysan munaasib ku ahayn inay doorashada ka hadhaana waxaa la hadli karo baarlamaanka koonfur galbeed iyo laakiin ma jirtaa in wadaxaajood kula jiro dowladda dhexe dowladnimadii iskale marka dowladda soomaaliyeed waa dowladda soomaaliyeed oo dalkan ka jirto arrin kastoo ama khilaafaad kastoo siyaasadeed ay yimaadana doorkeeda waa ay ku yeelan karaysaa laakiin ditaliskana madaxweynaha iyo dowladda federaalku inay wada hadlayaano iyaguna ay leeyihin ha tartamin ilaa haatan ma hayno waayahay ugu dambeyn adoo soo koobaya maxaa markaa la filan karayaa afar sano kadib maamulka koonfur galbeed meeshii hadda uu joogay iyo doorashada la filayo maxaa la rajayn karayaa afar sano soo socota hadduu ilaah yidhaahdo jamaalow farxad weyn bay noo tahay annaga afartii sano oo madaxweyne sheekh xasan sheekh aadan uu hogaaminayay maamulka koonfur galbeed soomaaliya halkii wax laga keenay iyo sidii laysugu soo aruuriyey kala duwanaanshihii fikirkii iyo aragtida iyo dib uheshiisiintii faraha badneed oo deegahan deegaankan laga qabtay waxayna dhaxashiisa maanta reer koonfur galbeed soomaaliya inay dhaxal looga tegi karaa ay gacanta ku haystaan aanna rajaynayno in markii ugu horreysay baarlamaan koonfur galbeed soomaaliya ay doortaan madaxweynuhu ugu horreeya deegaankan uu yeelanayo taasu waa guul ay gaadhay ay gaadheen reer koonfur galbeed soomaaliya shacabkooda iyo dowladooda intuba waxaana rajaynaynaa ilaahay idinka isbeddelkan la filayo oo soo socda biidna illaahi tacaala inuu noqdo meeshii wax la soo gaarsiiyey ee wanaag ahayd oo dhibaatada badan loo soo maray in hore looga sii socdo wax kastoo khilaafaad oo jirana si nabadgelya lagu dhameeyo